gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa kormeera ku tegay degmooyinka yaaqshiid iyo hilwaa oo ay ka socdaan isdiiwaangelinta codbixiyaasha dadweynaha ee ku salaysan doorashooyinka dalka ee qof iyo codka ah gudoomiye yabo ayaana bogaadiyey sida ay bulshada uga qeyb qaadanayaan isdiiwaangelinta codbixiyaasha si ay u helaan shahaadada codbixinta taasi oo muujinaysa siduu sheegay rabitaankooda ku aadan in ay codkooda ku ciilbaxaan oo ay xuquuqdooda ku helaan
sidaad ogtihiin bishii hadda dhammaatay shan iyo tobankeedii waxaa soo bilowday dadweynaha gobolka banaadir deggan oo degmooyinka kala duwan diiwaangelin subax kasta u tagaayey dabcan saakana waxaa ku soo kordhay degmooyinkii degmada wadajir iyo dharkiinley iyo heliwaa iyo gubadley meelaha saakii laga bilaabay ka mid tahay ay ka mid yihiin dabcan waxaan isleeyahay hadda degmo oose hadda diiwaangelintu ka socon ma jirto inta badan degmooyinka waa dhammaystirmeen hadday wax laaban yihiin hal iyo labaa laaban laakiin degmooyinka guud ahaan hadda waxaa ka socda diiwaangelintii guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ay hormuudka ka ahaayeen oo ay wadeen waa gobolka banaadir oo dhan waa ka socotaa dadweynuhu si qurux badan ayay maaragta u soo baxayaan isku diiwaan gelinayaan haddaan naha maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan mas-uuliyiinta degmooyinka intaba waxaa la rabaa in laga shaqeeyo bulshada in la wacyigeliyo loo sheego maaragta macnaha iyo qiimaha ay u leedahay dadku inay isdiiwaan geliyaan qofaa isdiiwaan gelinu berri codkiisa lama bixi doono marka waxaan rabaa inaan dadka u sheego guddoomiyaasha degmooyinka ku baraarujiyo dadka in la soo bixiyo la wacyigeliyo loo sheego xaafad xaafad iyo waaxwaax iyo maaragta laanlaan intaba in dadka loo wacyigeliyo la soo saaro loo sheego inay yimaadaan goobaha codbixinta diiwaangelinta inay yimaadaan kaarkaas aad arkaydiin oo dadku ay qaadanayaan waxaa ku xiga ay dhiigii maaragtay maalinta doorashada oo codbixinta ayaad ku qaadan doontaa marka dee wuxuna waxay leeyihiin maandhayt wakhti go'anay leedahay doorashadu waa maqlayseen maalin la wad guddiga doorashooyinku inay wakhti yar ku dareen marka waxaa la rabaa dadka qofkii rabaa inuu isdiiwaan geliyo qofkii raba codkiisa inuu dhiibto muwaadinka waxyaalaha lagu qiimeeya waxaa ka mid ah maalmaha doorashooyinka suu uga qayb qaato marka canshuurta la bixinayo siduu uga qayb qaato gobolka banaadir ayaa waxaa ka socdo isdiiwaangelinta codbixiyaasha dadweynaha kuwaasi oo la doonaya in ay ka qayb qaataan doorashada golayaasha deegaanka ee qofi codka ee ka dhacaysa gobolka banaadir